والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب يلي الفقه المنهجي سيبا واحد الكجر ليقور كي أرمي لحريري waxyaalihii muqadamada iyo hordhaca u noqonayay guurka ayaynu ku soo dhex jirnay waxaa ka mid ahayd inuu qofka khaadibka ah ee guurdoonka ahi ay u bannaan tahay amaba ay sunnaba tahay inuu eego oo uu arko ruuxa uu guursanayo kadaalika haweenayda labdeedu inay aragto ay eegtaa iyadana sunno ayay sunnayaasha ayay ka mid ahayd si labada qof ayagoo isku qanacsan ay isu guursadaanoo aanay sidaa maadmoodayn iyo hadhowta aanay soo kala boodin tii ayaynu weli sii wadnaayoo bal haddaba xuduudda iyo ilaa heerka ay bannaan tahay inuu mid kastaa ka kale ka eego ayay halkan culimmadu inoogaga hadlayaan xuduudu nadar eegmada ay shareecada iyo diintu bannaysay xuduudda ay leedahay walaa yajuusu ma bannaana lilkhaadibi qofkii khaadibka ee guurka doonayay an yandura min almakhduuba taa uu doonayay inuu guursado inuu ka eegaa ma bannaana ilaa ilaa wejhiha wa kafayhaa intaa wejiga iyo labadaa kafe gacmaha janaqlaydaa intaa mooye wax kale inuu ka eegaa ma bannaana dahran wa batnan xaggan sare iyo xaggan hooseba inuu ka ega ayuu bannaan liannahaa iyadu mawaadicu maa kii meelihiisa weeye yadharu muuqanayay min asiirati quruxda almushaari ilayhaa ee lagu tilmaamay fii qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi walaa yubdiina dumarku yay muujin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara wixii muuqday mooyaane waalxikmatu xikmada iyo ujeeddada ku jirta min alikhtisaari gaabsiga cala alwajhi waalkafayni lagu gaabsaday wejiga iyo labada kaf ana alwajha wejiga yustadalu bihi waxaa loo deliishadaa aragtidiisa cala aljamaali quruxda walyadayni labada gacmoodna yustadalu bihimaa waxaa loo deliishadaa calaa khasbi اlbadani jidhka barwaaqadiisa iyo waliinihi jireeciisa ayaa loo deliishadaa waxay leeyihiin culimmadu uma bannaana qofkan khaadibka ah ee guurdoonka ah inuu ka eego haweenaydan uu doonayo intaa wejiga iyo labadaa kaf mooyaane wax kale uma bannaana waxa u bannaan wejiga iyo labadaa kaf labada kafna xaggan baabacada iyo xaggan sare waa ka eegi karaa waxay leeyihiin wejiga iyo labada kaf waa meesha ilaahay uu tilmaamay ee uu ka soo reebay ziinada dumarku ay qarinayaan oo marka ilaahay leeyahay walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yay muujinin ilaa maa dahara minha wixii ka muuqday mooyaane waxa weeye mufasiriin fara badani waxay ku fasirayaan ziinadaa muuqatay waa wejiga iyo labada kaf markii aan dee labada kafna aan la muujinayo ee aanay cawrada noqonayn waxa weeye dee marka ay sidoodi yihiin laakiin marka la sharxo ee la xardho dee ziine ayay noqonayaan ama wejigii markaa dee isagana wax la mariye la xardho ziine ayuu noqonayaa in la muujiyaa ma bannaana laakiin markuu wejiguna sidiisii dabiicigaa yahay gacmuhuna sidoodii yihiin allahuma dee xinno markaa xaggan hore iyo la mariyo mooyaane isaga in la muujiyo uu muuqdaa way bannaan tahay halkaas ayuunbaanu nihu ka eegayaa iyada labdeeduba dee intaa ninka ka muuqata ayuunbay ka eegaysaa haddaba xikmadda iyo ujeeddada ku jirta bay leeyihiin culimmadu wejiga iyo labada kaf lagaga gaabsanayaa waxa liyaaliyo wixii jidhka looga baahnaa labadan ayaa laga helayaa oo loo deliishanayaa haddii aad ruuxa dumara quruxdeeda doonayso dee quruxdu waxay ka muuqataa wejiga haddii aad doonayso jidhkeedani bal hadda barwaaqadiisa iyo jirayciisana dee gacmahan aad ka garanaysaayo gacmahan gababkanaad markaa dee inuu jir hilib lahoo markaa dee barwaaqaysan oo jilicsan inuu yahay iyo jir qalalay oo diribkiiyo duubku isku dhegay inuu yahay dee halkanaad markaa ka arkaysaa meel kale waxaad uga baahan tahay ma jirto fuqahada muslimiintuna sidaas ayay u badan yihiin wejiga iyo labada gacmooduun in laga eegayo fuqahada qaarkood baa wejiga iyo labada gacmood iyo qoorta iyo gacmaha iyo saaqaynka iyo inaha ayagu banneeyey in laga ego ninka daawuda daahiri la yidhaahdo sheekhaasi qoladaa daahiriyada la yidhaahdo ayagu waxay ku tegeen in jidhka dhammaantii uu ninku xaqu leeyahay ama ay u bannaan tahay inuu eego soomaalidii horena malaa dee daahiriyiin baydo daawud bay haysatayoo waxaa la yidhi markaa jidhka dhammaantii way wareegi jireen ruuxa dumar maraday ka dhigi jireen laakiin taasi waa arrin uquluwiya iyo xaddaafu markaas aan bannaanayn wain lam yatayasar lahu haddaanay u fududaanin an yandura ilayhaa inuu eego arsala imra'atan haweeney ayuu u diri tata'ammaluhaa u fiirsataa oo wa tasifuhaa lahu u sifaysaa hadday u suurtogeli weydo haweenaydii uu doonayey inuu eego dee waaba gabadh maxajabadaho aan soo bixin amaba dee wejigiina niqaab bay ku xidhantahay gacmihiina markaa qofaasigiiyo golofis bay gashatayba halkaa markay marayso waxbaba ka arki maysid muxuu samayn markaa dee waa inuu ruux dumara markaa adeegsadaa oo markaa u fiirsataa oo u soo sibaysooo siday tahay hadduu jidhkeeda iyo hadduu quruxdeeda yahayba ayuu dirsan liannahu sala allahu calay waslm bacathu umu sulaym ilaa imra'atin haweeney ayuu u dirsaday wa qaala wuxu uhi undur waxaad eegtaa curquubayhaa halkaa boqnaheeda eeg washamwa shammii uri unduri eeg curquubayhaa halkaa boqnaheeda eeg buu idhi wa shammii uri cawaaridahaa jidhkeedana barurtiisu ay tahay uri rawaahu lxaakim ayaa wariyey wasaxaahu xaakim xadiidkana saxiixa ayuu ku tilmaamay inkastoo xadiidkii qariib lagu tilmaamay alcurquubu waa casabun waa seedqaliidun oo adag fowqa caqibi linsaani qofka cidhibtiisa korkeeda waa halkaa sibirta yacnii geelana la yidhaahdo wa shami cawaaridaha ay raayixata jismiha jidhkeeda urtiisana bal ayadana uriyo iyadana soo eg xadiidkaas ayay markaa u deliishanayaan in haweenay la dirsan karo u soo simayso oo u soo tilmaanta wa yuukhadu min alxadiidi waxaa laga qaadanayaa anna lilmabcuuhi ka la diray waxaa u sugnaaday an yasifa inuu u sifeeyu u tilmaamo lilbaacidi qofkii diray zaa'idan wax ka dheeraada calaa man yanduruhu wuxuu ku fiirinayuu ku eegayey binafsihi nafdiisa fayastafiidu bilbacdi diriddaa wuxuu ku faa'iidaysanayaa maa laa yastafiiduhu waxaanu ku faa'iidaysanaynin binadarihi eegmadiisa waxaanu ku faa'iidaysanaynin buu ku faa'iidaysanayaa waxay leeyihin culimmadu diriddaas haweenay aada u dirsanayso ayaaba markaa ka sii muhiimsan xadiidka saynu ka qaadanayno waayo dee adigu ruuxii dumar ahayd guudkaasuunbaad wejigeeda iyo labadeeda kaf ka arkaysay laakiin marka dee ruux dumara loo diro wixii markaa adigu aad arki lahayd wax ka badan ayay arkaysaa tilmaan iyo tusaale intii aad adigu arki lahayd ama ogaan lahayd ka badan ayay ka bixinaysaa markaa taas ayaaba ka sii muhiimsan xukmu nadari alajnabiyi ila almar'a waa xukunka inuu nin ajnabi haweenay eego xukunkeeda wa yaxrumu waxa xaaraana nadaru rajulin baaliqin caaqilin mukhtaarin waxa xaaraana eegmada nin qaangaadha oo caqli leh mukhtaarahoo doortay walow shaykhan odaybahaado aw caajizan ama mid howlgababa ha ahaadee wakada almuraahiqu kii qaangaarhka u dhowaana waa la mide wa huwa man qaaraba albuluuq waa ka qaangaarhka u dhowaadaye ilaa ayi juz'in inuu eega qayb min jismi imra'atin ajnabiyatin kabiira inuu ayi qaybtay ahaataba haatee ka eego jidh haweenay ajnabiyahoo weyni waa ka xaaraan waalkabiiratu taweynina hiya man balaqad waa ta gaadhay xaddan xad gaadhay tushtahaa fiihi yacnii lagu ishtiheeyo oo loogu hamoodo walow kaanad khayra baaliqatin bah ahaato walow kaana dalika aljuزء ila alwajh wاlkafayni ba ahaadee walow lam takun hunaaka fitnatun bayaanay ahaanin cala asaxiixi fi lmadhab haddaan qabanay sida saxiixa madhabka dhexdiisa waxay leeyihiin culimmadu asal ahaan waxa xaaraana inuu nin qaangaadha oo caqli leh oo aan waallayn mukhtaarahoo doortay oo aan la qasbinin walow odayba ha ahaado mid iska howlgababa ha ahaadee inuu eega ayi qayb ka mida ruux dumarahoo ajnabiyahoo aanu geyin yacni geyaanah macnaha uu geya baan leeyahy inuu jidh ruux dumarahu geeyo intay doontaba jidhkaasi haadee inuu ka eego ma bannaana markay haweendaasi tahay haweenay weyn haweenay weynna maxaa la odhanayaa dee waa haweenayda gaadhay xad nin caqli iyo markaa dee dabci toosan lihi ugu hamoon lahay wax kaga dayi lahaa walow qaangaadh ba yaaray ahaanine kadalik markaa isagana kii aan qaangaadhka ahayna laakiin u dhowaaday qaangaadhka isaguna saasu leeg weeye xataa haddii uu meesha u eegaya ay tahay intaa wejiga iyo labada kaf waayo wejiga iyo labada kaf ujeeddo guur uunbaa loo banneeyey inaad u eegtee mar haddaan ujeeddo guur jirin kuma bannaana walow xataa fidnaba yaan laga baqanin oo wax fidnaha iyo markaa inay meeshaa ka dhalataba yaan laga baqanine yacni sida saxiixa madhabka dhexdiisa waa xaaraan wakadalika yaxrumu cala almara haweenaydii ayana waxaa ka xaaraana an tandura inay eegto ila arajuli ninkii ligayri xaajatin baahi la-aan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad ku tidaa nebi maxamed lilmu'miniina yaquduu quduu dheh yaqudu waa jawaabtii markaa amarkaa go-an jawaabtiisii weeyaana waxaad tidhaa laaba araggiina yaqudu way laabi min absaarihim aragyaalkooda wayacbadu way ilaaliya dhe yacni xubnihiina yacni way ilaalin yaxbadu way ilaalin furuujahum farjiyaalkoodii daalika kaasi asgaa lahum u nadaafad iyo u tahaaro badan ina allaha ilaahayna khabiirun mid xogagaal ah weeye bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan waqul lilmu'minaati dumarkii mu'minaadkaana waxaad ku tidhaahdaa araggiina laaba yaqdudna way laabi doonaan min absaarihina aragyadoodii wayaxfadna furuujahunna farjiyaalkooda iyo xubnahooda tarankana way ilaalina ilaaliya dheh waxay leeyihin culimmadu kadalik mar haddii aynu soo tilmaanay ninkii qaangaarhka ee caqliga lahaa ee mukhtaarka ah ee doortay inaanay u bannaanayn inuu haweenay jidhkeeda wax ka mida eego kadalik haweenaydina waxaa ka xaaraana ninka inay ayanay qayb jidhkiisa ka mida eegta xaajiya baahila-aan waxaanay culimmadu soo deliisheen aayadda qur'aanka ah ee ilaahay ku falaya ragguna inay araggooda laabaan oo ay maxarimta iyo dumarka ay ka laabaan xubnahooda tarankana ay ilaaliyaan arrintaasina inay markaa u nadaafad iyo markaa daahirin badan tahay ilaahayna markaa uu khabiir ku yahay waxay samaynayaan iyo wixii markaa qaladadka ka qarsoonba ilaahay ee ay samaynayaan isagu mid xoogaala u weeye waxaad ku tidhaa dumarka mu'minaadkaana laaba aragyaalkiinna laaba oo ilaaliya markaa xubnihiinna taranka ayaguna way laabi oo way ilaalinaya mar hadday iimaan leeyihiine sidaa ku dhabaa la yidhi aayadda qur-aanka ayay soo deliishadeen waxaa la horraysiiyey araggii ilaalintii xubnaha tarankana waa la dambaysiiyey le'anno waxaa la yidhi araggu waxa weeye waa boosta zinada weeyi ama mishkiladoo dhammi halkay ka bilaabantaa waa aragga laka nadratulula haaniya baa rasuulku yidhi haddii ay yacni ishu kaaga dhacdo yacni taa iyadaa dembi kaamaysa laakiin ha sii wadin oo haddii aad sii waddo fa nadratun fa kalaamun fa nadratun fa ibtisaamun fa salaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun bay yidhahdeen saasay isu daba haysaa fa nadratu waxa ugu horaysa eegmo fa ibtisaamatun marka markaa lagu sii hayo isu dhoolla caddayn baa xigaysa markaa la isu dhoolla caddeeyo fa salaamun haddana salaantii baa xigaysa haddana fa kalaamun in la wada hadlaa haddana xigaysa fa mawcidun haddana ballankii ayaa xigaya fa liqaa'un haddana kulankii baa xigaya fa musiibatun wa fujuurun dee intaana belaa ka dambaysa wixii oo dhammiba waxay ka bilaabmeen markaa waa eegmadii markaa eegmada marka horaysa albaabka laga soo gelayaa waa eegmadaasi xataa hadday kaga dhaacdo ka soo celi oo ha sii wadin ila haddaad sii wadda isu dhoolo caddayn baa iman hadday isu dhoolo caddayn isa salaamid baa iman hadday isa salaamid timaadda wadahadal baa iman haddii wadahadal yimaadda ballan iyo hadda telefoonkaisiibaa ayay maraysaa telefoonkaagaisi iyo telefoonkaagaisi dabeetana halkaasaa hadalkii iyo kulankii uu ka bilaabmaya halkaasay dabeetana mushkiladdu ay ka sii soconaysa allah inaga badbaadiyo wa rawaa can ummi salamata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa cinda maymuuna radia allahu canha cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam haweenadii maymuuna agteeda ayaan ahayo rasuulka sala اllahu alay slm ayaan ag joognin id aqbala waxaa soo qaabilay oo soo baxay oo nagu soo baxay ibnu ummi maktuum radia allahu canhu saxaabigii indhaha la'aa ee mu'adinka rasuulka sala اllahu calayh wasalam ahaa ayaa nagu soo baxay faqaala nabiyu sala اllahu calayh wasalam wuxuu yihi ixtajibaa minhu ninkan iska xijaaba buu yidhi iska qariya faqultu waxaan ibu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alaysa huwa acmaa miyaanu ahayn mid indhala oo laa yubsiru walaa yacrifunaa aan waxna arkaynin nana garanayn waa nin indhalo oo dam ah oo aan nana garanaynin waxna arkaynine sidaan isaga xijaabnaan isaga qarinaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi afa cumya waani antumaa oo labadiinnu ma laba indhooloo indhala baad tihiin alastu maa tubsiraani miyaydaan arkaynin isagu hadduu indhalayoon id arkay idinku miyaydaan arkaynin idinka yaa idiin baneeyey inaa eegtaan yaa idiin baneeyey idin iska qariya markaa isagu haddaan id arkaynin inaa idinku aragtaanna idinma bannaanay rawaahu tirmidiyu ayaa wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix culamada qaarkoodna xadiidka xasan bay ku tilmaameen qaarkoodna waa daciifiyaan haadaa kaa fahan waxaydu meeshii xaruma annadaru eegma ay xaraan noqotay fii maa dukira waxaa la soo sheegay xaruma almasu taabashana waa xaaraan liannahu ablaquu minhu taabashada ayaa kaga xeel dheer fi taladudi xagga macaansiga wa ihaarati shahwati iyo shahwada iyo dareenka kicintiisa taabashada ayaa kaga sii xeel dheer ciddaa aynu nidhi inay is eegaani ma bannaana ee dee dadkii qaangaadhka ahaayee waaweynaayee ajaanibta ahaayee dee khiyaar iyo doorkana haysay mar haddaynu nidhi inay is eegaani ma bannaana inay istaabtaan oo jidhkoodu isgaadhaana ma bannaana le'annahu waxay leeyihiin taabashada ayaa ka sii xeel dheer aragtida la diiday xagga dee macaansiga iyo dareenka iyo hamada kicinteeda markaa inay ninkii iyo haweenaydii ajnabiga isa salaamaan ma bannaana inay gacmaha isqabsadaan ma bannaana inay dhinaca isku qabtaan ma bannaana inay dhexda isku qabsadaan hadalkeedaba daa waxaynu maanta arkayna ee dee dhallinyaradii dhexdooda ka jira waa waxaanay diinteennu bannaynin nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu tabaraani uu warinayo bayhaqina uu warinayo xadiidka sanadkiisuna uu xasan yahay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi lian yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid in mid idinka mida lagu duro oo lagu mudo madaxiisa in xadiid yacnii wa shay xadiidahoo af leh ama mudac dheh ama wax af leh in madaxa lagaga mudo ayaa khayrun lahu uga khayr badan oo uga sahlan min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu inuu taabto ruux dumarahoon u xalaalahayn jidhkeeda inuu taabto waxa uga khayr badan oo uga roon in madaxa xadiid laga geliyo o lagaga duro yacni dhibtaasay leedahay ma bannaana markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu dumarka baycada ka qaadaya raggana gacantuu qabanaya dumarkana gacantuu u taagay inii laa usaaficu nisaa anigu dumarka gacan qaadi maayo baa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yidhi marka arrinta aad iyo laxaad weyn laga isaga jiraa qolyaha saylada ee markaa islaamaha hoosta isaga dhiibaya markaa gacanta ayaduna mid bannaan ma aha ragga yacnii ayada waynu eegi laakiin dumar nin iyo haweeney intay maro saa hoosta isaga geliyaan ay markaa gacanta halkaa isaga dhiibaana ma bannaana waa arrin foolxumo weyn u baahan tahay in laga digtoonaado waxaynu nidhi waa inay ruuxa dumara iyo ninkuba dad waaweyn yihiin ama annadaru ila sagiira eegmada tii yarayd inantii yarayd allatii laa tushtaha ee aan la ijtihaynaynin een dee nin caqli iyo dabci toosanle aan waxba ka dayaynin wasagiir aladii huwa duuna almuraahaqa iyo inankii yaraayeen qaangaarka u dhowaanin fa innahu laa yaxrumu annadaru eegmadu xaaraan ma aha ilaa ila alfarji minhumaa xubinkooda taranka unbaan ciyaalkii in la eegaanay bannaanayn jidhkooda intoodan kale gacmahooda iyo timahooda iyo markaa qoortooda iyo meelaha wax dhiba ayadu ma laha lianna annadara ilayhimaa eegmada la eegaya laysa fiihi madinnatu shahwa madinno iyo umaloofileen shahwe iyo hama ma aha oo falaa yaxrumu lidaalika sidaa daraaddeed u xaaraantinimoobi maayo inankii yaraa iyo inantii yaraa ayaga markaa ee aan xad markaa lagu isheeyo wax lagaga doonaa aan gaadhin ayaga eegmada jidhkooda guud waxba dhibi kuma jirto xubnaha taranka unbaan bannaanayn in la eego leanna waxay leeyihin eegmada jidhkooda la eegayo madinatu shahwa iyo markaa wax shahwiyaha ma kiciya kuma sugna inkastoo dee dadkii in badan oo ka mida iminka fidradoodii ay fasahaadayoo dee aynu arkayna saddex jir iyo wax markaa aan dhaamin oo maanta dee la kubsanaya ayaynu arkaynaa oo dad fara badan ayaa fasaad iyo xumaani ku dhacday annadaru ila almaxaarim taasi waxay ahayd dumarkii ajaanibtaa eegidooda dumarkii maxaarimta ahayn gayaankaaga ahayn eegmadoodii wayajuusu waxaa banaan nadaru rajuli ilaa maxaarimi min annisaa dumarkii maxaarimdiisa ahayn gayaankiisa ahayn inuu eegaa bannaan ilaa maa bayna sura wa rugba xudunta iyo labada lo wixii udhexeeya mooyaane yacni wixii kale inuu eego ayaa bannaan oo ruuxii dumar ahaay maxaarimdiisa timaheeda iyo qoorteeda iyo cududaheeda iyo lugaheeda hoose iyo haddii markaa dee ay u muuqdaan inay waa qofay markaa ay isku dhex jiraane taas iyadu dhib male wakadalika almar'a haweeneyduna waa la mid tanduru ilaa maxaarimiha min alrijaali maxaarimteedii aan geeyayna ragga ka mida waxay ka eegi maa cadaa maa bayna sura ila rugba waxa u dhaxeeya xudunta iyo iyo iyo jiribka wixii u dhaxeeya mooyaane wixii kale inay eegto ayaa iyana u bannaan oo dee dadkii maxaarimtahaa waa dad isku dhex jiro walaalihii iyo dee hooyadii iyo habaryartii eddadii iyo markaa iyagu waxba kala xijaaban maayaan culamada qaar waxay yidhaahdaan yacni inta maa yadharu cinda almihna markay shaqaynayaan wixii muuqda ee dee gacmaha iyo qooraha iyaguna ayuunbaa markaa eegmadeedu ay bannaan tahay mataa yubaaxu nadaru ila alajnabiya goorma ayaa la banneeyaa eegmada ruux dumarahoo ajnabiah in la eego waclam waxaad ogaataa baylayn culimmadu anna maa taqadama waxaa inoo soo horo maray oo min xurmati nadari ila almar'ati alajnabiya ah xaaraantinimada in la eego haweenay ajnabiya walmasi lahaa iyo taabashadeeda wa xurmati almasi lahaa iyo taabashada xaaraannimada taabashadeedu innamaa huwa wuxuu aday xaydu meeshii iyo goortii laa tadcu alxaajatu ilayhima eegiddaa iyo taabashadaa baahi aanay wacinaanay ugu yeedhin wa amaa idaa dacat alxaajatu ila alnadari hadday xaaje iyo baahi wacday keenta eegmada awilmasi ama taabashada fa inna daalika yubaaxu kaa waa la bannaynayaa walaysa fiihi xarajun xaraj iyo dhibaata iyo culays iyo dembina kuma sugna waxay leeyihin culimmadu arrintan aynu tilmaamaynay ee aynu nidhi ruux dumarahoo ajnabiya in jidhkeeda la eega ama la taabtaa waa xaaraan ama ninkii ajnabigaha ruuxii dumar ahay jidhkiisii inay eegto ama ay taabataa ma bannaano waa xaaraanaynu nidhi waa meeshii iyo goortii aan daruuro iyo dhibaata midnaba aanay jirin keenaysa ama kelimaysa ama wacaysa in la eego ama la taabto amaa hadday xaaja iyo baahi timaaddo oo loo qabo eegmadii ama taabashadii arrintaasi waa mubaax oo wax xarajaha iyo wax dhibaatahay kuma sugnaa haddaba walxaajatu tadharu fi lumuuri taaliya haddaba xaajo iyo baahi goormay timaadaa in ninkii ajnabigaha jidhkiisa gabadh ajnabiga eegto ama nin ajnabiga haweenaydii ajnabiyada jidhkeeda inuu eegto ama u taabto waaxid cinda almudaawaati daaweynta agteeda lianna fi taxriimi iyadoo baahi daaweyne ay jirto xaaraantinimaynteeda xarajan culays iyo dhib ayaa ku sugan walislaamuna diinu lyusr wa rafci alxaraji wa diinu rafci alxaraji waa diintii culayska koryeelkiisa qaala allahu tacaala ilaahay uhi wamaa jacala calaykum ilaahay korkiinna ma yeelin fi ddiini diinta dhexdeed min xarajin wax culaysa ilaahay ma yeelin fa yundaru waxaa la eegi ila almawaadici alatii yuxtaaju ilayhaa meelihii loo baahnaa rawaa muslimun wuxuu warinaya can jaabirin radia allahu canha radia allahu canhu ana umma salama radia allahu canha ista'danat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fi lxijaamati toobin ayay idan u weydiisatay faamara nabiyu sala allahu alay slam wuxuu faray abaa tayba nin abaa tayba lo odhan jiro oo dadka toobi jiray an yaxjumahaa inuu toobo ayuu amray waxay leeyihiin xaajada iyo xilliyada ay baahidu keentay in ruuxii dumar ahaa ee ajnabiga had la eego ama la taabto ama ninkii ajnabiga ha la eego ama la taabtaa xaajadaas waxay muuqanaysaa kow markay daaweyni timaado oo haddii markaa loo baahdo daaweyn inuu jinsiba jinsigii kala daweeyo shuruuddeeda iyo way inoo iman doontaaye haddii la xaaraantinimiyo la diida xaraj iyo dhib iyo culays baa ku sugan diinteennuna waa diintii fudaydka iyo culays qaadidda oo ilaahay baa yidhi wax diinta culaysa laydinkuma gelinin markaa waxaa la eegi mawaadicdii iyo meelihii loo baahna eegiddooda ama taabashadooda kadalik waxay u deliishadeen culimmadu xadiid imaam muslim warinayo haweenaydihiisii umu salama ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay weydiisatay idan iyo oggolaansho uga doontay inuu ogolaado inay istoobto markaa nebigu sala allahu alay slm nin abaa dayba la yidhaayo wax toobi jiray ayuu yihi ha toobo markaa dee toobiddiina meeshii la toobayay in la eego iyo in la taabtaabay keenaysaa waana ruux dumaroo ka ajnabiya falirajuli haddaba ninkii waxa u sugnaaday mudaawaatu lmar'ati haweenadii inuu daweeyo idaa kaanat daruura hadday daruuro iyo dhibaato tatatallabu daalika arrintaa dalban walam tuujad aan la helinna imra'atun tucaalijuha haweenay dawaysa wakadalika lilmar'ati waxa u sugnaaday mudaawaatu rajuli ninkii dawayntiisa idaa lam yuujad markaan la helin rajulun yucaalijuhu nin daweeya wadacat daruuratuna ilaa daalika daruura iyo dhibaatana ay arrintaa keento ay wacdo laakin laa yucaaliju rajulu lmar'a nin ma dawaynaya haweenay ilaa bixadrati maxramin inuu maxram joogo mooyaane ow zawjin ama nin ow imra'atin hiqatin ama imraa iyo haweenay lagu kalsoon yahay waidaa wujiba waidaa wujida tabiibu lmuslimu marka la helo laa yucdalu ilaa gayrihi cid kale loo weecan maayo waxay leeyihiin haddii aan adilada aayadda iyo xadiidkaaba tilmaanay ninkii waxa u sugan inuu haweenay daweeyo markay daruuro iyo dhibaata ay arrintaa keensato aan lana helin ruux dumarahoo daawayso oo kaa daawada ay u baahan tahay ama hawsha ay u baahan tahay ruux dumaroo qabta haddaan la haynin ninkii inuu daweeyaabay u bannaan kadalik haweenaydii waxa u bannaan ninkii inay dawayso haddaan isagana la helin nin daweeya in alliyaaliyo intii daawada ay dumar u baahan yihiin la helayo dumar u qabta ma bannaano nin ninuu daweeyo inay dumar nin u tagaanna ma bannaano kadalik intay raggii helayaan rag daweeya inay dumar u tagaanna ma bannaano dumarkaasi inay faraha la galaanna ma bannaana waana laakiin marka ay daruura keento uun iyo dhibaata markay keenta markay isdaweynayaan laakiin waxay yidhaahdeen ma daaweynaya ninku haweenayda alla markay daruura iyo dhibaata timaado in la helo waa in maxramkeedii aabbaheed walaalkeed abtigeed adeerkeed cidaangeedi waa inuu la joogtaa ama zawjkeedi iyo ninkeedii waa inuu la joogaa haddii labadaa la waa imra'a hiqa haweenay lagu kalsoon yahay meesha waa inay joogtaa uu ninku ku daaweynayo haddii kale khalwadii iyo isku gaar noqoshadii xaaraanta ahayd ayaa meesha ka soo baxaysa wax xaaraan iyo dembi lagu galayna daawo laga heli maayo in balaayaba ilaahay ka raaciyo ayaa la arkaa in badanoo dhakhaatiirta ka midabaa waxay odhanayaan yacni ruuxa dumari hadday cidila socoto sheegi maysa xanuunka ama ninkeedi la soco ama cid kale la socoto waa inay sheegtaa haddii markaa aanu maxramkeedii la soconna waa in ruux dumar oo hiqoo lagu kalsoon yahay agtooda ay fadhido ay la joogto in badan oo ka mida baana sidaa sameeyo waxaa kaloo culimmadu yidhahdeen haddii ay dhakhaatiir muslimiina iyo kuwo gaalaahi joogaan kaa muslimka ah ayuunbaa loo tegayaa haddii baahidii loo qabay uu qaban karayo laakiin gaal loo tegi maayo iyadoo muslim hawshaa qabta la helayo itnayn cinda almucaamalati waxaa kaloo iyadana in yani la eg ay bannaantay cinda almucaamala min beycin wa shiraa marka lagula mucaamaloonayo gabadhii min beycin wa shiraa iib ama wax iibsi idaa kaanad hunaaka xaaja haddii ay xaaje iyo baahi jirto limacrifati tilka almara haweeneyda garashadeeda walam tucraf duuna nadari ilayhaa eegma la eega la-aanteedaan si kale lagu garanaynin meelaha kale eegmadu ay bannaan tahay halkan taabasha ma bannaanee waa marka wax laga iibin ama wax laga iibsan haweenaydii xaaje iyo baahina loo qabo gabadhaa garashadeeda eegma la eega mooye si kalena aan lagu garanaynin leannu marka wax la kala gato dee aahaar baa ka dhalanaysa waxaa dhici kartaa dee shaygan aad iibsatay in laguguba qabsado ayaa dhici karta ciddii aad markaa ku celin lahayd dee waa inaad garanaysaa haddii aad ruux dumar oo qafilan o aad garanin o aad ka iibsato hadhowtana lagu qabsa halkaad u dhaqaaqaysaa markaa ruuxii dumar ahaa haddii aan si kale lagu garanay in wejigeedii la arkoon la eego oo qofka wax ka iibsanaya markhaatiyada eegaan mooyaane yacni in la eegaa markaa way bannaantay haddiise laakiin qofkii qof la garanayo ay tahay ina hebel ay tahay xaaskii hebel ay tahay maanaa iyadu taa eegmadeedu wax looga baahan yahay ma jiro markaa wejigeeda in la eegaa waxba markaa loogama baahnaa waa kitaabkeenni alfiqu lmanhaji siba waxaynu ku jirnay xilliyadii ay bannaanayd haddii ay xaaja ama daruura keento in dadkii ajaanibtaa rag iyo dumar inay is-eegaan ay bannaanayd laba ayaynu soo tilmaanay marka daaweyn agteeda ay tahay oo daaweyn marka la daaweynayo taabasho iyo eegma waa bannaan tahay midna waa cinda almucaamala oo markaa iib iyo iibsi lagu kulmo taana wejiga in laega ayaa bannaan talaata kii saddexaadna waa cinda shahaada waa markhaati agtiisa taxamulan qaadid iyo wa adaa'an furidba lianna alxaajata tadcuu xaaje iyo baahi waxay ugu yeedhi ila alnadari in la eego ila almashhuudi calayka lagu marag furi aw ilmashhuudi lahu ama ka loo marag furi qodobka saddexaad ee ay bannaan tahay eegmada wejiguna waxa weeye marka markhaati loo baahdo shahaadaduna waa laba qeybood oo midi waa taxamul iyo qaadid oo waxaanaanu kala iibsanaynaa heshiiskanaanu gelaynaa waxbaanu kala kiraysanaynaa kaalay markhaati noo noqo markhaati noo noqodaa hore waxa weeye waa taxamul baa la yidhahda waa qaadidii markhaatiga marka dambe ee labadii qof ay u baahdaan in loo kala marag furana waxaa la yidhaha adaa adaa-u shahaad waa gudiddii markhaatiga cidda lagu markhaati furaya mashhuudu calayhi baa la yidhi waa qofka wax lagu furayo qofka wax loo furayana mashhuudu lahu baa la yidhi waa kii loo furayey marka waxay leeyihiin xaaje iyo baahi ayaa keeni karta in la eego qofkan markhaatiga lagu furayo ama loo furayo dee marka markhaatilo in la yidhaahdo markaa ruuxii dumar wejigaaga natus mar haddaan markhaati kuu noqonayno ama aan markhaati kugu noqonayno si hadhowta haddii la isqabsado dee aan idinku marag furana waa ta gabadhii wax iibisay tii markaa laga iibsaday waa tan aan u nidhaahno natus way bannaan tahay arbaca cinda tacliimi baridda agteeda wadaalika kaasina fiima yajibu tacallumuhu waa waxay waajibtay barashadiisu ow yundabu ama la sunneeyo wa limaa fii daalika arrintaa waxaa ku suganay min taxsiili lmanfacati almashruuca manfacada iyo danta mashruucada ah waxay leeyihiin culimmadu qodobka ayaa maxaaradda afraadi ayana ay bannaanaan karta eegmadu waxa weeye marka wax la baraya haweenaydii waana markaa saddex arrimood bay culimmadu tilmaameen oo kow waxaa la barayaa ee eegmadu ay u bannaanaysaa waa inuu yahay waxay barashadiisu waajib ku tahay sidaa dee wixii markaa faraa'idda ahaayee lagu lahaa wixii ay kaga xidhnayd cilmulxaalkii ama wixii barashadiisu ay sunno ahayd ay u wanaagsanayd ee markaa dee ummadda yacni ay u baahnayd laakiin wixii iska fardulkifaayo ahaayee markaa intaa ka dheeraadka ahaa ayada eegmadeeda yacni berideeda in loo eegaa wejigii ma bannaana weliba waxay yidhahdaan culimmadu waana inaan tacliinta iyo bariddaasi aanay suurtagalahayn min waray xijaabin haddii ay markaa sitaaradii iyo xijaab dabadi ay suurtagal tahay dee in laysdhex fadhiisaa ma bannaane waa in xijaab la sameeyaa waa limaa fii daalika arrintaa waxaa ku sugan eegmadaa marka wax la barayo la eego min taxsiili almanfacati almashruuca manfaco iyo dan mashruuca ayaa ku sugan wa idaa ubiixa nadaru marka la banneeyo eegmada aw ilmasu ama taabasho fiimaa dukira waxaa la soo sheegay fa innamaa yubaaxu waxaa la banneeya biqadri alxaajati faqad baahidu intay tahayuun lianna annadara eegmada inamaa ubiixa lidaruura daruuriyo dhibaata ayaa loo baneeyey aw ilxaaja ama baahi wadaruuratu walxaajatuna tuqadari b tuqadaru waxaa lagu qadaraa biqadri maa shay qadarkii yarfacu alxaraja dhibtiina dulqaadaya wayuxaqiqu alqarada ujeeddadii lalahaana xaqiijinaya waxay leeyihiin culimmadu marka la banneeyo eegmadii xaaladaha aan soo sheegnay ama taabashadiiba la banneeyo xaaladaha la soo sheegay taabashaduna xaaladdaa hore ayuunbay bannaanaydee ee daaweynte waxaa la bannaynayaa qadarka xaajada iyo baahida loo qaba keliya hadday gacan tahay oo qeybtaa hore tay qeybtaa hore un weeye ma ilaa cududa markaa in la banneeyo ma bannaan hadday markaa bawdo tahay dee in jidhka oo dhan la wada banneeyo ma aha hadday masalan naas ku taallo dee waa in naaskii u leegaa intii kalena la qariyaa waa intaa loo baahan yahay unbay noqonaysaa maxaa yeelay waxay leeyihiin eegmadan iyo taabashadanba daruuro iyo dhibaato timi baa loo banneeyey ama xaajo iyo baahi qaacidada fiqiyadahina waxay tahay daruurada iyo xaajada waxaa lagu qadaraa intii markaa xarajka iyo dhibtaana dul qaadaysa qaradkiiyo ujeeddadii lalahaana lagu gaadhayo ayuunbaa la baneeyaa addaruuratu tuqadaru biqadariha baa la yidhaahdaa daruurada iyo dhibaatada waxaa lagu qadaraa un intay tahay ayuunbaa lagu qadaraa haalihan mar saddexaad waa tallaabooyinkii saddexda ahaa tii u dambaysay alkhitba waa dooniddii fa idaa tama alwuhuuqu marka uu dhammaystirmo kalsooni min asifaati alxasanati sifooyinkiiyo tilmaamihii wanaagsanaa wa taxaqaqa uu ku dhaboobo biru'yati aragtida iyo wanadari eegmada alrida waalraqba raali noqosho iyo jacayl markuu ku dhammaystirmo jaa'a waxaa imanaya dowru lkhitba dowrkii iyo kaalintii iyo xilligii doonidda waalkhidbatu bikasri lkhaayi hiya iltibaasu lkhaatibi waa han khaatibigee guurdoonka doonidiisa annikaaxa guur uu ka doonayo min jihati almakhduuba gabadhii makhduubada ahayd ee uu doonayey waa doonidda iyo u bandhigidda uu guurkii u bandhigayo waxay leeyihiin culimmadu marka tallaabooyinkaa hore ee aynu soo tilmaannay la qaado ee dee sifooyinkii laysku dooranayay laga bogto marka aragtidii iyo eegmadii ay dhabowdo ee meeshii ay ka soo baxaan raalli noqosho uu ninkaa welidii ku raalli noqday oo uu jeclaaday markaasaa waxaa imanaya dowrkii khidmadda iyo doonidda khidbaduna bikasri lkhaayi waa doonidda ninkan iyo bandhigga ninkan khaadibka haweeneyda uu bandhigayo guurkii halkaa waxay tilmaameen culimmadu laba marxalo oo inaan laysku qaldin ay tahay baa ku jira waana ilaalinta iyo dhowridda uu islaamku dumarkeenna dhowray waxaa la yidhaha marxalat alikhtiyaar iyo marxalat alkhutuuba waa marxaladda doorashada iyo marxaladda doonidda labadaas waa inaana isku qaldin marxaladda doorashadu waa marxaladda aada ruuxan dumara ka boganayso hadday eegmadeedii iyo aragtideedii tahay hadday sifadeeda iyo tilmaamaheeda tahay hadday xasabkeeda iyo cidday ka dhalatay tahay hadday quruxdeeda iyo jooggeeda tahay weliba waxay yidhahdaan culimmadu intaad arrintaasoo dhan ku jirto inaanay ruuxa dumar ku dhaadin baa wanaagsan inaanay ku dhaadin oo haddaad arki karta ama gabadh aad u direen karta dee aragtideedii wixii kaaga xidhnaa iyadoo kogaalaad dhammaysato oo wixii kale ee dee hadday ama reerkoodii tahay ama hadday markaa dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda tahay iyo wixii ku xeeran oo dhan ayadoo ruuxa dumari ogaanin waa inuu dhammaystaa inta uu marxaladaa ku jira hadduu ruuxii dumarha ku qanci waayo iyadoo aanay ruuxii dumarha ogaanin made ha iska noqdo ha iska laabta un marka uu laakiin ku qanco ayuu u soo gudbayaa inuu guurkii u bandhigo oo markay dee iyadu la ogolaatana uu reerkoodii u gudbaya laakiin hadduu marka horeba yidhaahdo wayn isbaraynaa guur baan kaa leeyahay oo dabeetana markuu muddo wado uu ku qanci waayo heblaayo ifasax baad iga tahay dabeetana uu yidhaahdo halkaa ruuxa dumarana uma wanaagsana isagana uma wanaagsana islaamkuna taa waa ka dhowraya ruuxa dumara in dee lagu ciyaaro oo la qalbi jebiyo oo la hanqaado oo la hunguri geliyo kolba intuu midu yimaado dabeetana dee sidii markaa yacni caw lagu fadhiisanayo dabeetana la yskaga tegayo la yska caraabayo kale inay noqdaan dumarku waa laga ilaalinaya marka aad ka bogato ruuxaa dumara usoo gudub oo la hadal iyadiiyo reerkoodiiba u tag inta aanay arrintaasi aanay markaa ka boganinna ruuxaa dumara haanqaadin oo ha ha u gudbin ayaa lagu leeyahy haddaba waxay leeyihiin culimmadu mataa taxilu lkhitba wa mataa taxrum goorma ayay xalaal tahay gabadhii inaad gurku soo bandhigtaa goormayse xaaraan tahay waaxid waxay leedahay taxilu lkhitba dooniddii ruuxa dumari waa xalaaloobaysaa waa bannaanaanaysaa tasriixan wa tacriidan inaad ku doonto u caddayn iyo u sarbeebidba si cad inaad ugu bandhigto oo tidhaa inaan ku guursadaa baan doonayaa ama inaad u tacriidiso oo aad tidhaahdo yacni qof aada u qiimo badan baa tahay yacni lyani waa la ysku kaa jaraya ummadoo dhan baa ku hayminaysa yacni waxyaalo aad markaa ugu sarbeebayso inaad doonayso marka waa tasriixan iyo tacriidan laakiin waa goorma waa idaa kaanat ilmakhtuuba gabadha aad doonaysaa markay tahay khaliya min nikaaxin mid ka madrhan guur oo aan la qabin wa ciddatin gabadh ciddo tirsanaysana aanay hayn wa min kulli mawaanici nikaax waxyaalihii guurka diidayey allatii mara dikruhaa fi lmuxaramaat ee inoogu soo horumaray xuskeedu muxaramaadkiina waa inay ka madhan tahay gabadha ay kuu bannaan tahay inaad doonto oo aad guur u bandhigato ama u caddee ama u sarbeebo waa gabadh aan la qabin kow gabadh la qabo markaa inaad xodxodato iyo inaad ninkeeda ka fadsaasa midna kuma bannaano gabadh ciddo tirsanaysa oo ciddadii ku jirta ayana ma bannaana inkastoo la kala qaadi doono gabadha ciddada ku jirta waayo waxaa dhici karta inay ciddadiiba ka been sheegto y degdegsato oo markaa halkaa dee guur xaraani ka yimaado iyo waa inaanay gabadhu dumarkii muxaramaadka ahay guurkooda lagaa xaaraantinimaya aanay ahayn itnain taxilu lkhitba doonidii way xalaaloobi way bannaanaan tacriidan faqad sarbeebid keliya laa tasriixan caddayn maya idaa kaanat ilmara haweendu markay tahay muctada mid ka ciddo tirsanaysa min wafaatin geeri ow talaaqin baa'inin ama talaaq baa'in hogocay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi walaa junaaxa dembi calaykum korkiinna mu ahaanin ragow fiimaa caradtum bihi waxaa sarbeebtaane min khidbati nisaa'i dumarka doonidooda aw akmantum ama a ku qarisaan fii anfusikum nafihinna calima allahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum idigu ragow satadkuruunahunna dumarkii inaad xusaysaanoo qalbiyada idinka xusi oo aynaan ka sabraynin walaakin laa tuwaaciduuhunna ha u ballan qaadina oo ha kula ballamina siran guurkii si hoosa ha kula ballamina ama siran guur ha kula ballamina ilaa an taquuluu inaad tidhahdaan qowlan macruufan qowl wanaagsan oo sarbeeba mooyaane walaa taczimuu ha u qastinina ama walaa tacsimuu ha goosanina cuqdata nikaaxi nikaaxa iyo guurka xidhidiisii yacnii ha u caddaynina inaad doonaysaan xataa yabluqa alkitaabu wixii la qoray ahee ciddadaha intuu ka gaadhaya ajalahu muddadiisa waclamuu waxa ogaataan ana allaha ilaah yaclamu inuu ogaanayu la socdo maa fii anfusikum nafiina waxa ku sugan ee faxdaruuhu ka digtoonaada waclamuu waxa ogaataan ana allaha ilaahay hafuurun inuu yahay mid dembi dhaaf badan xaliimun oo dulqaad badan waxay leeyihin culimmadu waxa bannaan khidmo iyo doonid sarbeeb keliya ah caddayne iyada ma bannaana hadday haweenaydu geeri ka ciddo tirsanayso laga dhintay ama dalaaq baa-ina hadday ka ciddo tirsanayso bala dalaaqu baa-in iyo rajci buu u kala baxaa dalaaqa baayinkaah waxaa la yidhaahdaa marka haweenayda masalan furiinku uu xaggeeda ka yimaado ee mukhtalicada ay tahay iyadoo ay iskhulucdo waa baa-ina baynuuna suqraa iyo baa-ina baynuuna kubraayoo gabadha markay saddexdeedii dalqadoodba u dhammaadaan iyana waxaa la yidhaha baa-ina baynuuna kubraa si weyn markaa taa baa-ina baynuuna kubraa waa taynu soo marray dee nin kale inay soo gusaanay u bannaanayn tan iyadu iskhulucday ee furiinku xaggeeda ka yimina baa-ina baynuuna suqraa baa la yidhaahdaayo dee ninkii ma soo ceshan karo markaa labadaaba waa loo sarbeebi karaa ilaahay baana dee qur-aankiisa ku yidhi dembiili kama hayso waxaa sarbeebtaanee dumarka doonidooda ama aad nafiina ku qarisaan ilaahay waxau ogyahay inaad dumarka aydan ka sabrayn oo xusaysaan laakiin guur ha kula ballamina iyagoo ciddo tirsanaya hadal yaroo macruufa inaad tidhaahdaanoo dee sarbeebtaa mooyaane hana goosanina ama ha u qasinina ha xaqiijinina goosasho ah guurka guntidiisa ad goosanaysaan inta jasha kitaabka iyo wixii ilaahay qoray ciddadaahi ay ka dhammaanayso ilaahayna waxaa nafihiina ku jira waa ogyahay digtoonaada ilaahayna mid dembi dhaaf badan naxariistooda weeye laa junaaxa laa isma walaa xaraj wax dembi kuma jira weeye aknantum waxaa looga jeeda akhfaytum laa tuwaaciduuhunna siran laa taciduuhunna ha u yaboohina ha u ballan qaadina binikaaxi guur khafyatan hoos qowlan macruufan muwaafiqan lisharci waafaqsano wahuwa tacriid waa sarbeebku walaa taczimuu cuqdata nikaaxina waxaa looga jeeda ay laa tuxaqiqu lcasma ha xaqiijinina goosasho calaa caqdi zawaaja xataa yabluga alkitaabu ajalahu xataa tanqadi alcidda ilaa ay ciddadu ka go-ayso wa hiya almudda waa muddada alatii faradaha allahu ilaahay uu ku faral yeelay cala almuctadati gabadha ciddo tirsanaysa fii kitaabihi anlaa tatasawaja khilaalahaa dhexdeeda inaanay guursanin talaata wa taxrumu alkhidba dooniddii waa xaaraan tacriidan wa tasriixan caddayn sarbeebid iyo caddaynba fii maa cadaa maa dukira wixii ka soo hadhay intaa lagu soo sheegay fi lfaqrati aluulaa wathaaniya faqradda labaad koowaad iyo labaad intaa aan soo sheegnay wixii aan ahayn ee dumar ah in yacni loo sarbeebo ama loo caddeeyo guur dooniddii ma bannaana waayahay talaata ee waxaan leeyahay fa taxrumu markaa waxaa xaaraan noqonaysa khidbatu imra'atin haweenay dooniddeed maa tasaalu calaa cismati zawjiha ninkeeda guurkiisa iyo dhowrsunidiisa iyo dhowrisiisa ku jirta in la doonaa ma bannaano kamaa taxrumu say xaaraanta u tahay khidbatu kulli imra'atin haweenay kasta dooniddeed oo dukira fii muxaramaati alixraam muxaramaati alnikaax ruux kasta oo dumara oo dumarkii xaaraanta ninka ka ahaa ama mu'abadaad ama muwaqad ha ahaadee ayana dooniddeedu waa xaaraan sawan kaana xurmatan mu'abada ama xurma muwaqata ama xurmo joogtaada ama xurmo kumeel gaar ha ahaato wa taxrumu waxaa kaloo xaaraana khidbatu almar'ati almuctadda gabadha ka ciddo tirsanaysa min talaaqin rajciyin dalaaq iyo furiin rajciya gabadha ka ciddo tirsanaysana ayada dooniddeedu waa xaaraan sawaun kaana dalika bitacriidi sarbeebahaya ama bitasriixi caddayn ha ahaado mar hadday gabadhu muctada min talaaqin rajciyin ciddatu rajciya hadday ku jirto macnaha ay tahay dumarka ay u bannaan tahay ninku intaanay cadad bixin inuu soo ceshado ayada mar hadday ciddatu rajciyadaa ku jirto in loo caddeeyo iyo in loo sarbeebo guur ma bannaana gabadha ciddatu rajciyaa ku jirtaana waxa weeye gabadha la furay iyadooy ninka is arkeen iyada oo furiinka dalabkiisu xaggeeda aanu ka iminon mukhtalico ahayn cadadkii dalaqaadkeeduna aanu dhammaaninay hal dalqa ama laba dalqa la furay gabadha la furay dalqadihii aanu dhammaanin furiinku xaggeeda aanu ka imanin gabadhay ninka is arkeenna ay tahay taas ayaa ciddadiina weli ku jirtoonay ciddadeedi dhammaanin gabadha intaasoo qeyd laga hela ayaa la yidhaha ciddatu rajciyay ku jirtaa oo ninka waxa u bannaan intaanay cadadbixin uu soo ceshado mar hadday gabadhu noocaa tahay in loo sarbeebo iyo in loo caddayso midnaba guur ma bannaano liannaha zawja waa xaasba ow fii macna zawja ama macno xaas bay leedahay maxaa yeele lianna lizawjiha alxaqu fii muraajacatiha ninkeedii furay ayaa xaq wuxuu leeyahy inuu soo ceshado qaala tacaala ilaahay wuxu uhi wa bucuulatuhunna raggoodii furay baa axaqu ku xaq leh axaqu ku xaq badan maaha afcala tafdiil laysa calaa baabihi bay halkanoo kale yidhaahdaan cid kaloo ku xaqli ma jirta isagaa mudan weeye biraddihinna inuu soo celiyo fii daalika intaa muddatu tarabuska ay nagaanayaan in araada islaaxa hadday doonaan wanaag soo ceshiga ruuxa dumara waxaa la soo ceshadaa marka aa heshiisaaneed islaax iyo wanaag u doonayso laakiin inaad markaa ku dhibto urood ku ciddadaa waqti aad ku dheerayso ayada ma bannaana gabadhaa ciddatu rajciya ku jirtaa bay leeyihiin waaba xaas ama macno xaas bay leedahay waxay dhahdeen culimmadu lix arrimood ayay gabadha rajciyada ah ee sidaa loo furay ay xugun xaas ka leedahay shan ka mida bayid bay ku kulmiyaan waxay dhahdeen talaaqun wa iilaaun dihaarun waraathatun licaanun laxiqna lkullu man hiya rijcatun haweenaydu mar hadday ciddatu rajciya ku jirto talaaqun furiin baa haleelaya uu furi karaa wa iilaa-un ilaya ka dhaarasho ayaa haleeli karaa uu ka dhaaran karaa dihaarun dihaarkiiya si hooyaday baad iga tahay buu odhan karaa talaaqun wa iilaaun dihaar waraahatun waana isdhexlayaan oo gabadhaasi haddii uu dhinto dhaxalkiisina way yeelanaysaa ciddadeediina way isbedelaysaa ciddatu wafaat ciddo geeriyeed oo afar bilood iyo tobankii habeenna bay u wareegeysaa talaaqun wa ilaahun dihaarun waraahatu afar licaanun licaanna wuu dhex mari karaa haweenayda laxiqna lkullu man hiya rijca shantaa arrimood way haleelayaan gabadhii ciddatu rajciya ku jirtay waa shan talaaqun wa ilaahun dihaarun waraahatun licaanun qodobka shanaad ama lixaad ee markaa gabadhaas ayad xukmu sawja ay ka leedahay waxa weeye haddii isagoo afar qaba uu mid furo oo ciddatu rajciye ku jirta mid shanaad ma guursan karo leanno tan ayaa ciddatu rajciye ah ayaa macno zawjo leh ama haddii uu mid furo masalan dalqa ama laba dalqo ciddatu rajciye ay ku jirto walaasheed iyo dumarkii aan lala jamcin jirin ma guursan karo ilaa intaay ka cadadbaxayso macna tasriix bilkhidba macnaha caddaynta khidbada wa tasriixu fi lkhidba macnaha waxa weeye kullu lafdin erey kasta oo yaqdacu jaraya biraqbati doonid fi nikaaxi guur ka uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan ku guursado un unkixaki ow idanqadat ciddatuki markay go'do tasawajtuki waan ku guursan hadallada noocaas ee inaan ku guursadaan doonaya ciddadaadu markay dhammaato waa ku guursanaya waa caddayn guur waa tasriix baa la yidhahdaa wa tasriixu fi lkhidbati macnaa wtari wama macna tacriid fi lkhidba macnaha sarbeebtuna wa tacriid bilkhidba macnaha waxa weeye an yastacmila inuu adeegsado lafdan erey inuu adeegsado yaxtamilu suurtagala alraqba fi nnikaax jacayl guur wa cadamihaa iyo jacaylka guurka la-aanteedba labadaba jacayl guurna wuu noqon karaa wax kalena wuu noqon karaa ka an yaquula lilmuctadati inuu ku yidhahdo anti jamiila waad qurux badan tahay dee inuu markaa hadal caadi ah unuu ka yahay iyo inuu markaa waad qurux badantao yacni dee ku dayn maayo inay ka dhigan tahay ba suurtagal ruba raaqibin fiik badanaa minta midku raadinaysa ku jecele iyo man yajidu milaki yaa helaya adigoo kale adoo kale yaa arkayba yaa helayaba ow naxwi daalika iyo wixii lamida waa sarbeeb markaa inuu dee isagu markaa sarbeebariyuu doonayana way tusin kartaa hadal markaa dee uu iska leeyahay oo na way noqon kartaa ama kabdana alkhidbatu cala alkhidba waa doonid doonid korkeeda wa taxrumu waxaa xaaraana khidbatu insaanin qof inuu ku dooran calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisa dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah walaaltinimadoodaa la dhowrayaa wax alliyaaliya wixii uurxuma dhexdooda soo gelinaya ayaa meesha laga saaraya markaa wa taxrumu khidbata insaanin qof inuu doono calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisa ruux dumar ahoo walaalkii doonay inuu isna ka dul doona waa xaaraan laakiin waa idaa kaana qad surixa lahu bilijaaba waa marka loo caddeeyo ogolaansho haddii ogolaansho loo caddeeyo oo lahi waa lagu ogol yahay inaad ka dulgelisaa ma bannaana ilaa biidnihi idankiisa mooyaane isagoo yidhaahdo soo gal haddaad wax ka gurayso inuu isaguna yidhaha mooyaane fa in lam yujab haddaan loo jawaabin walam yuradda aan lana celinin ha iyo maya midnaba ma hayo lam taxrum ilkhidba khidbadu xaaraan noqon maysa markaa oo markaa labiyo saddexba way isugu iman karaan dee ruuxa dumarina inta ay markaa ay dee doorasho iyada labdeedu ku jirto labiyo saddex iyo way ku kulmi karaan wa daliilu hada taxriimna waxa weeye qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam uu yihi laa yakhdub arajulu ninkuu yuu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisa xataa yatruka alkhaatibu ilaa khaatibkii iyo kii doonayay qablahu hortii uu ka tago ow ya'dana lahu alkhaatibu ama inuu ogolaado mooyaane nebi maxamed baa sala allahu alay slm sidaa u kala xadeeyey oo yidhi ma bannaano inuu nin walaalkii ku dul doono ilaa uu kaa khaatibkaa hore iskaga tago oo isagu markaa uu ka baxo ambaba u idinlu yidhaahdo iska soo gal rawaahu lbukhaariyu ayaa wariyey wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xukmu listishaarati fii khaatibin ow makhtuuba waa xukunka kala tashiga qof khaatibahoo wax doonaya qof lagala tashado ama makhtuubo gabadh la doonaya lagala tashado wa hadihi alxurma in yar baan dhaafay wa hadihi alxurma xurmadaasi wa taxrumu khidbatu insaanin calaa khidbati akhiihi waa xaaraan idaa kaana qad surixa lahu bilijaabati ilaa bidni markaa loo ogola loo caddeeyey ajibidii ogolaan fa in lam yuujab haddaan loo jawaabin walam yuradda aan lana celinin lam taxrum alkhidba doonidaasi ma xaaraantinimoobayso wa haadihi alxurma xurmadaa iyo xaaraantinimayntaasi tuujibu lihma dembi bay waajibinaysaa qofka ku dhaqaaqa ee walaalkii ka dulgala dembi bay ku waajibin walaa tuujibu ma waajibinaysa laakiin butlaan alcaqdi caqdigii inuu buro fii ma idaa khadaba calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisii markuu ka dul doono oo wa caqada caqda zawaaji caqdigii guurkala u xidho iyadoo nin hore uu ku jiro ruuxii dumar ahaayoo uu guur u bandhigay oo lana ogolaaday waxaan idhi waa xaaraan in laga dulgalaa hadduuse ka dulgalo qofkaasi wuu dembaabay hadduu ka dulgalo oo ay gabadhii ogolaatuu ka qaado oo u mehersado markaa qofkaasi wuu dembaabayaa uun mooyaane caqdigii ma ansaxayo leannu caqdigii waa saxiix caqdigii waa saxiix oo waxa isaga dhibaato ah kuma sugneen laakiin walaalkii dee markaa xaqiisii uu lahaa ayuunbu ku tuntayoo yacni wuu ka dulgalay markaa wuu ka dulqaaday taas ayaa markaa dembi bay ku waajibinaysaa laakiin caqdigii waxba ma yeelayso wa daliilu hada tacriimna waa qowlu nabiy sala allahu calayhi wasalam uu yihi laa yakhdub arajulu ninku yuu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisa xataa yatruka alkhaatibu qablahu ilaa kii khaatibkaa ka horreeyay uu ka tago ow ya'dana lahu lkhaatibu ama kaa khaatibkaahi uu idma u ogolaada rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xukmu listishaara wallahu aclam kayna ugu joogo